barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarhka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa duhur axad ah bisha julaayna ay soddon tahay sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal-abuurka oo aanu toddobaadkan ku eegayno dhallinyarada wax ka barata jaamacadda camuud oo dhowaan ku guulaysatay inay samaystaan shirkad ganacsi oo iyagu leeyihiin kadibna ay ka qayb galaan tartan kale oo lagu qabto ardayda jaamacadda somalilan ee dhinaca hal-abuurka iyo hirgelinta shirkadaha ganacsiga
markaan fahnay qaladkaygii aan isweydiinay challengeski ama caqabadihii naga horimanayaan ballaangaraynay ama aan qorshaynay ayaan saxnay markii saddexaad alxamdulilah lacaga fiican baan isku keennay qaladkii hore iyo qalad kaloo soo socdayba waanu hagaajinay tartankanna wuxuu yimid dee ganacsigeegii aan lahayn annagu aan cilmi dheeraadaan aan u lahayn taasina waxay ay noo fududaysay inaanu ku guulaysano tartankii alaabuurka jaamacadaha somalilan sidoo kalena waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka toddoba qof dhaawaca ayaa la geeyey isbitaalada muqdisho mas-uuliyiinta amniga ee dowladda soomaaliya ayaa xaqiijiyey in baabuurka qarxay uu waday qof ismiidaamiyey baabuurkan ayaa la sheegay inuu ku socday waddada maka almukarama xilli ay halkaasi ka jirtay saxmad oo ay baabuurtu badankood sanka sanka isugu hayeen ilaa hadda ma cadda meesha uu u socday baabuurkan ee uu bartilmaameedsan lahaa qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa saldhigga booliska waaberi iyo hoteelka maka almukarama ciidanka cirka ee maraykanka ayaa maanta dulmariyey laba diyaaradood oo nooca loo yaqaano b n b jasiirad weekaha kooriya waxaana diyaaradahaas wehelinayay kuwo kale oo ay lahaayeen dalalka koonfur kooriya iyo jabaan taliska milatariga maraykanka ee basifiga ayaa sheegay in howlgalkan nuxurkiisu ahaa inay jawaab toos ah ka bixiyaan qalalaasaha soo kordhaya ee kuuriyada waqooyi ee ku aadan tijaabada gantaalada isaga gudba qaaradaha kaas oo ay samaysay julaay saddexdeedii iyo julaay sideed iyo labaatankeedii
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warka aad ka maqlayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku eegayno dhallinyaro weli ku guda jirta waxbarashada jaamacadda oo hirgeliyey hal abuur ganacsi oo ay la yimaadeen waxaa barnaamijka magaalada buurama nooga soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada aad ka dhagaysataan cadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dhallinyarada jaamacadaha maxay hal abuur ganacsi ay ku soo kordhiyaan ganacsiga waxaana inoogu marti ah saddex dhallinyara oo wax ka barta jaamacadda maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga ee jaamacadda camuud oo leh kambaniga dhaqashada digaaga ee gobolka awdal dhallinyartaasi oo kale ah cabdirasaaq caydiid aadan faadumo faarax jaamac iyo maxamed baahir cabdilaahi ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhowaan waxaad ka qayb qaadateen tartan shan jaamacadood loogu qabtay magaalada hargeysa oo lagaga hadlayay hal abuurka ganacsiga tartankaasi aad ku soo guulaysateen idinku gaar ahaan kuliyadiinan maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga jaamacadda camuud anoo ku bilaabaya cabdirasaaq barnaamijkaasi wuxuu ku saabsan
waad mahadsantahay xaashin sheekh cumar good magacaygu waxa weyaan cabdirasaaq caydida aadan kana tirsan ardayda jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda maaraynta iyo ganacsiga departmentgiisa project management inta haddaan kaga soo gudbo maxaa idinay macluumaadka aniga igu saabsan waxaanu ka qayb qaadanay tartan tartankaasoo la odhanayay innovation business idea ama sida loo ikhtiraacoo fikrad ganacsi oo cusub oo lacala haddii aad lacag haysan lahayd maxay aad u samayn lahayd wadanka ama baahi intee le ganacsi uu baahi intee legu waddanka u qabo baad asaasi lahayd buu tartankaasi ku saabsanaa tartanku sidiisana wuxuu lahaa dhowr fays markii u horeysay faysaskii koowaad gurubyo badan baa ku tartamay maxaydana gurubyo way guuldaraysteen gurubyana way soo bixeen haddana finalkiibaa jaamacadda lagu qabtay markii dambe nasiib wanaag waxaanu noqonay gruubkii finalka jaamacadda camuud ka soo baxa taasiyoon markaa inoo hadhanay tartankii ugu dambeeyey finalka ee ka qabsoomay maxaadan hargeysa tartankaasi ku tartamayeen shan jaamacadood oo ka tirsan wadanka alxamdulilah nasiib wanaag waxaanu noqonay maxaadanay ardaydii ku guulaysatay tartanka annagoo fikradda iyo ganacsiga halabuurka aanu wadaninay ahayd weliba aanu ku salaynaynin maxaadanay baahida wadanka jirta markaas leedahay maxaadanay dee fikrad ganacsi keen marka hore waa inaad ogaataa baahi baahidaasoo maxaadanay uu bulshadu iyo wadankuba ay u baahanyiin markaanu dhinac kasta ka eegna bulshada iyo baahida ay u qabta maxaadanay in loo sameeyo fikrad ganacsi oo cusub waxaanu garanay in aanu maxaadanay aanu ka haqabtirno bowltary farming ama maxaadanay dhaqashada digaaga annagoona maxaadanay siinanay service fara badan oo ku jiraa meat iyo eg hilibkii iyo beedkii dhammaan ay ku jiraan faadumo tartanka hal abuurka ganacsiga ee loo qabtay dhallinyarada jaamacadaha shanta ah ee ka dhacay magaalada hargeysa idinku waxaad la tegtihiin kambani soo saaraya dhaqashada digaaga ama sida loo dhaqdo digaaga kambani ka shaqaynaya ayaad soo bandhigteen yaa curinta lahaa barnaamijkaasi tartanka idinku se seed ugu guulaysateen inaad noqotaan jaamacaddii ku guulaysatay mashruucaasi hal abuurka ganacsiga magacaygu waa faadmo faarax jaamac ka socota kuliyadda business administration haddii aan ka sheekeeyo barnaamijkan waxaa soo abaabulay madaxa jaamacadda beder mubaarag aare waxaa kaloo kala qayb qaadanayay ururka shaqadoon waxaa fanka bixinayay premier bank banka layirahda caalamiga ah barnaamijkani wuxuu ku salaysnaa sidaan u abuuri lahayn fikrad cusub waxaa noo saaciday oaan ku guulaysanay marka hore ilaahay baaba hadda iskaleh oo dee aan ku guulaysay marka labaad aqoonta aanu ka helnay jaamacaddeeda camuud iyo aqoonta aan anagu la tagnay waxaa kaloo noo sahlay inaanu ku guulaysano inaanu kaga duwanayn waxyaalo badan jaamacadihiina la tartameeyey oo kale hadday noqoto qaabkan aad qofkii shaqsiyan uu xusoo bandhigayo oo kale aanu kaga duwanayn waxaanu kaga duwanayn oo kale fikirka aan la nimaanay oo ahaa dhaqashada digaaga oo ka jirtay baahi ka jirta ka turjumaysay gobolkayaga awdal oo ahayd inuusan maanta lahayn wax kambeniya oo gobolka ka dhisan isna laftirkiisa taasoo noo saaciday welibana inaanu si fiican uga soo guulaysano barnaamijkaas
maxamed kambeniga idinku aad aasaasteen ead kaga qayb gasheen tartanka kuna soo guulaysateen tartankaasi loo qabtay shanta jaamacadood ee ah dhaqashada digaaga seed u aasaasteen raxiim magacaygu waa maxamed daahir cabdilaahi dhigtana jaamacadda camuud kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga haddaan faahfaahin yaroo gaaban kaaga bixiyo kambanigeen dhaqashada digaaga weliba digaaga dabiiciga ah sian usoo aasaasnay saddexdeeda gurub horta iminka mar horeaanu aasaasnay oo tiraaba waxaanu aasaasnay laba jeer markii koowaad waxaanu ku aasaasnay lacag dhan shan boqoloo dollar baanu ko intaanu iska waruurinay aanu ku aasaasnay dabadeetna meel fog baanu ka dhisnay digaaggii marka meesha digaagaaga aad ka dhisayso iyo meesha aad degantahay haddii ay aada u kala fog yihiin waxaa imanaya dayac ama inaad uu dayacmo ayaa imanaysa taa kamanu fikirin oo fikraddu markaa nagumay jirin dabeetana uu naga khasaaray markii koowaad oo wuxuu naga khasaaray nadaafad la-aan digaaggii ku timiday iyo meeshii aan ka samayno naga dheerayd oo toddobaadkii laba mar banu soo booqanayni taasina waa dhibtii koowaad iyo lacagtoo oo nagu yarayd markii labaadna kamanu hadhin fikradeedii mar labaad baan haddana lacago isku soo ururnay ilaa meelaha sideed boqoloo dolar gaadhaysa haddana fikirkii koowaad dhib baa naga soo gaadhay kow meeshoo dheerayd laba nadaafad darro labada halkaanu ka hagaajin lahayn baanu haddana qaladkii labaad baan kusii celinay oo halkiin baan ka samaynay dabadeetana waxaan noogu soo biiray inay ay digaaggii bataan kastamarkaygina macaamiisheedina ay badato laakiin haddana qaladkii koowaad eenu ku dhacnay baanu sixinoo halkiiba haddana markii labaad uu nagaga xumaaday markii saddexaad ayaanu fikirnay jaamacaddana kuliyadaas waxaan ku jirnay markaa un ban kuliyadda aan bilaabaynay oo maxaadanay maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga wax badan kamanu fahamsanayn laakiin markaanu fahanay qaladkaygii aan isweydiinay challengeski ama caqabadihii naga horimanaya aan balaangaraynay ama aan qorshaynay ayaan saxnay markii saddexaad alxamdulilah lacaga fiican baan isku keennay qaladkii hore iyo qalad kaloo soo socdayba waanu hagaajinay taasina markaa mid maxaydanay noo ogolaatay bay ahayd inaan qaladaadkaygii wixii aan samaynay aan kaga faa'iidaysano sidoo kale tartankanna wuxuu yimiday annagoo hawsheedii wadna ayuu markaa jaamacadda yimiday dabeetana waan codsanay taasina waxay nagaga qayb qaadatay inaan ganacsigeygii aan lahayn annagu aan cilmi dheeraadaan aan u lahayn taasina waxay noo fududaysay inaan ku guulaysano tartankii alaabuurka jaamacadda somalilan cabdirasaaq wadanka way ku yaryihiin dhallinyarada jaamacadaha intay ka baxaan hal abuur ganacsi sameeya amase shirkadaba sameeya ma isleedihiin idinku waad ka duwanaan doontaan ardaydii hore ee ka baxday jaamacadda ee aan wax ay abuureenaani jirin maadaama idinku kuliyaddiinan imigaad fursad u hesheen idinkoo wax baranaya inaad haddana abuurtaan ganacsi
dabcan haa waanu rajaynana inaanu ka duwanaano maxaadanay ardaydii ama loodadkii naga horeeyey ee ka baxay jaamacadda waayo maxaadanay maa markaad aad inaad rabto inaad qof kale aad ka duwanaato waa inaad waxaan maxaadanay cilmiga halagu bare caqliga la kaasho waa inaad maxaadanay waxaan aad baranayso aad garataa waxa uu yahay waxaanu imigaanu ku jirnaa waa kuliyadda ganacsiga ayaanu ku jirnaa waa inaad maxaadanay aad aan waxaan ognahay ma ahayn aanu garanaa shaqada aanu qaban doono kole inay ku saabsanaan doonto ganacsi aawa anagu ha amuurana amaba ha maarayne waan waxaanu isleenahay kamidha dhaliya hadafka aanu ka leenahay inaanu fikrad ganacsi aan abuurno fikradanu maahay fikrado kale oo waxa jira maxaadanay ay u baahan yihiin bulshadeennu kuwa iyo kuwa ka badanna maxaadanay inaanu u soo saari doono haddii aan leedno faadumo bandhiga aad ka qayb gasheen kambanigiinan dhaqashada digaaga waxaa jiray dhallinyaro idinla mida oo jaamacadaha ka socotay waxyaabihii aad ka faa'iidaysateen ee ay dhallinyartaasi hal abuur iyaguna ay la yimaadeen maxaa ka mid ahaa ay idinkaga duwanaayeen
waxyaalihii ay la yimaadeen ay nagaga duwanaayeen oo kale waxaa ka mid ahaa inay la yimaadeen fikrado cusub oo laftirkooda looga baahnaa isla gobolkeega waxyaalihii aan ka faaidna waxay ahaayeen oo kale in qaabkan maxaan ku yidhahdaaye laftirkiisa ahaa mayraxa la yiraahdo awalhaan aniga ka shaqsi ahaan horta maanan aqoon waxa mayraxa la yiraahdo maalintaas baan ka bartay gruubka nagula tartamayay ee gobolka sool ka socday si welibana hufan oon isdhihi karo xataa badankooda dadka meesha joogay maysan aqoon kelmadan mayrax iyo geedkan wuxuu yahay wuxuu faa'iido uu leeyahay oo kale ayagoo xagga xataa kusoo qaatay inuu loo isticmaalo caafimaadiyan cudurro ka mid ah oo dadka lagu daaweeyo waxaa jira kumanaan arday oo nala mid a annaga maanta oo fikradahaanu hayno fikrado ka fiican haya waxaan jeclaan lahaa ku dhiirigelinayaa inay maalgeliyaan oy u qabtaan barnaamijkan oo kale maanta annaga naloo qabtay oo kale xaqiiqatan barnaamij wuxuu ahaa abid aanan anugu horta kasoo qaybgelin barnaamij wuxuu ahaa aan kasoo faa'iiday aqoon aad u fara badan barnaamijka markaan gelayni waxaa nooga horeeyay traininuu noo qabtay ururka shaqadoon la yidhaahdo oo laftirkiisu waxyaalahaas ku takhasusay dee waxaan kasoo faa'iidnay cilmi aan maanta yarayn waxaan dhihi karnaa maanta annagaaba faaduma waxaad ka warantahay oo kale gabdhuhu inta badan way ku yaryihiin inay abuurtaan shaqooyin ama shirkado sideed gabdhaha idinla mida ee dhallinyarta oo kalea ee jaamacadaha ka baxay ama kuwa dhiganaya aad ugu dhiirigelin lahayd in iyaguna ay la yimaadaan hal abuur ganacsi iyo sidii ay shaqo u abuuran lahayn
horta waa runtaasaad ka dhawaajisay walow ay maanta ka fiican tahay sidii ay markii hore ahaan jirtay inaan waxbarashada xagga dumarka marka la yidhaahdo ay ku yaryihiin oo kale waxaanu ku tartamaynay shan jaamacadood shantayadaa jaamacadood afar hablood keliyaanu kaga jirin waxa kale wada rag bay ahaayeen markaan saa u fiiriyo oo kale waan ka nixi jiray waxaasoo raga oo dee afar hablood keliya aanu ku nahay meeshii hablaha ay la midka ah oo maanta jaamacadaha ku jira kuwa jaamacadaha soo gelaya waxaan kula talin lahaa inay sameeyaan yacni fikrado ay ku abuuri karaan hal abuurnimo waan hubaa inay ka boqolkiiba boqol ka hal abuursan yihiin ragga weliban xagga managementiga marka la yidhaahdo aanu kaga fiicannahay xagga ragga oanu dhaqaalaha ku fiicannahay marka waxaan dhihi lahaa fursadahan maanta waa fursado idiin bannaan waa fursado aad ka faa'iidaysan kartaan waa fursado mustaqbalkiina idin caawin doona waan jeclaan lahaa maanta sidaan ugu dhiiranay aan anugu ugu dhiiraday inaad la timaadaan halabuurkiina inaad ku tartantaan inaad iska soo dhex saartaan bulshada bulshada maanta annaga ay nagu tiirsan tahay marka waxaan dhihi lahaa ka qayb qaata barnaamijyada saasoo kale ah waana ku dhiiragelinaya
maxamed daahir iminka maadaama idinku kambanigiinani idinkoo jaamacaddii dhiganaya aad la timaadeen hal abuurnimo ganacsi oo dhaqashada digaaga sidaas leedahay kambanigiinan wuu kusii xoogaysan karaa wuuna kaga duwanaan karaa kambaniyadii idinla midka ahaa ee wadanka ka jira ee dhaqashada digaaga
waad mahadsan tahay kambanigaygu horta waa kambani cusub markaanu eegno kambaniyada kale ee hore usii jira kambaniyada kale waxay isticmaalaan digaag la dhaahdo ama ay ka ganacsadaan hybrid oo caalamkii oo sanadkii dhala sanadkii dhala laba boqol iyo sideetan sanadkii markaa waa saddex boqol iyo lixdan laba boqol iyo sideetan bay dhalaan markaa marka kuwaas waa kuwa artificial ah inay maalintii twice laba jeerin ay dhalaan baa laga yaabaa sidoo kale kuma maxayd inay deegaanka haddii aan ka hadalno kulaylka iyo qabowga markaa uma qaybta maxayd inay lama qabsami karaan annaku laakiinse digaag waa digaageynii caadigii naturalkii waqtigoogii bay iska dhalayaan iyaguna laakiin haddana waxay dhiiriyin kuwa kale environmentka ama deegaankaan ku noolnahay dhaxan badan hadday timaado kuleel badan haddii uu jiro way la qabsanayeen waa sida inagoo kale aanu noolnahay marka taasina marka annaga waxay noo siinaysaa awood in digaagii naga dhadhiman lahaa maalintiiba labaatan ama shan labaatan inaan halkii digaagaan haysano afartan wiig afartan wiignoma marka wax badan buu noogu dhalayaa sidoo kale annagu waxaa maxaydina uu kambanigaygu sii xoogaysan karaa saddexdeeduba waxaan nahay management iyo waa ganacsigii waan garanaa nin walba markaa boosishinkii ku fiicnaa buu joogaa oo tartankaa dee si aan ugu galnay wuxuu ahaa nin walba meeshii uu ku fiican yahay beengeeni marka wax naga maxaydinay baylahaya ma jiro aqoontiina waan leenahay hadday noqoto maamul iyo hadday noqotoba ganacsi sidoo kalena cilmigaan ka shaqay nin walba toos buu u garanayaa mustaqbalkana insha allah kambanigu haddii dadka waxbartay ay ka badan yihiin dadkaan wax waxba barin wuxuu u dhow yahay inuu burburo laakiin saddexdeedaba waxaan nahay saddex waxaad inay energetica energy ay nagu jirto jaamacaddan inimkan aan qalinjabinna insha allah cilmigiina waan garanaynaa wixii aan ka shaqaysanna markaa waan garanayna kambanigayga waxaa la dhahdaa awdal boltry farming ayaa la dhahdaa kambanigayga
intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aynu ku soo qaadanay dhallinyarada jaamacadaha iyo waxyaabaha ay kusoo kordhin karaan ganacsiga waxaa inoogu marti ahaa saddex dhallinyara oo leh kambaniga dhaqashada digaaga ee gobolka awdal saddexdaasoo kale ah cabdirasaaq caydiid aadan faadimo faarax jaamac iyo maxamed daahir cabdilaahi kuwaasi oo ku guulaystay tartan loo qabtay shan jaamacadood oo ka mid a jaamacadaha somalilan barnaamijkan oo idinka imanayay magaalada boorama uuna idiin soo diyaariyay anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka inoogu soo diyaariyey magaalada boorama laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa minneabolis inoogu soo diyaariyey
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha dalka maraykanka waxaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay si xiise leh uga socday ciyaaro kubadda cagta ay ku loolamayeen kooxaha ugu wanaagsan ee qaaradda yurub kooxahan oo ka kala socday waddammada sbain talyaaniga ingiriiska ayaa waxay u diyaargaroobayaan horyaalada waddamadooda oo horaanta bisha agost furmi doona kulan aad u xiise badan oo ka tirsan kulamadaasi saaxiibtinimo ayaa habeenkii xalay ah waxaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo tottenham hatsba oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka ingiriiska ciyaarta qaybtii hore waxaa goolal la yimid kooxda kubadda cagta ee manchester city oo ciyaaryahan john stones ayaa daqiiqadii tobnaad gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city raxim starlin ayaa isagu goolka labaad u saxiixay kooxda manchester city halka goolka saddexaadna uu dhaliyey ciyaaryahan brahim diaz oo u dhashay waddanka sbain islamarkaasina ka mid ah da'yarta kubadda cagta ee manchester city oo isagu haatan la hadalhayo in la doonayo in macalin guardiola uu ku soo daro ciyaartooyda heerka koowaad ee manchester city waxauna guardiola ciyaarta kadib maruu la hadlay warbaahinta uu sheegay in kooxda kubadda cagta ee manchester city kulanka ay kaga adkaatay tottenham hatsba uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ee ay kooxdiisu soo bandhigto muddadii uu macalinka u ahaa dhinaca kalena waxaa isla habeenkii xalay ahaa wadankan maraykanka ka dhacay kulan xiiso badan oo ay ku loolamayeen kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona labadan kooxood oo ciyaarta dhex marta mar kasto iyo meel kasto ay tahaba lagu tilmaamo el classico ayaa waxay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ahayd qaybtii hore ciyaarta labada kooxood waxay la soo shir tageen ciyaartooydoodii ugu wanaagsanayd oo ay garoonka soo geliyeen halka qaybtii labaad ee ciyaarta markii lasugu soo noqdeena ee labada kooxoodba da'yarta u dheesha ay fursad ciyaareed siiyeen qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa banooni qurxoon soo bandhigtay oo ciyaaryahanada leonel messi iyo ivan rakitic ayaa laba gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaartu markay socotay toddoba daqiiqo halka kooxda kubadda cagta ee real madrid ay labadaasi gool iska soo guday oo ciyaaryahanada mateo kovasevich iyo marco ansenso ay laba gool iyaguna qaybtii hore ciyaarta u saxiixeen kooxdooda real madrid hase ahaatee qaybtii dambe markii lasugu soo noqday jiraad b k ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona gool u dhaliyey sidaasina waxaa guushu ay ku raacday barcelona saddex iyo laba dhegaystayaal haatanna haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa weli buuq fara badan uu ka taagan yahay ciyaaryahanka neymar oo kooxdiisa barcelona la leeyahay waa uu ka tegayaa oo b s g ayuu ku biirayaa wararkii ugu dambeeyey oo haatan soo baxayna waxay sheegayaan in ciyaaryahankaasi neymar uu qarka u saaran yahay inuu kooxda barcelona ka tago oo uu b s g ku biiro iyadoo ciyaaryahankaasi la doonayo in kooxdaasi uu heshiiska la galo bisha julaay koob iyo soddonkeeda sida laga soo xigtay aabbaha dhalay neymar oo ah ninka isagu u doodaya amaba wada heshiiska uu la gaarayo kooxda b s g warar soo baxaya iyaguna waxay sheegayaan haddii ciyaaryahankan b s g ay la wareegto in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay doonayso in ay booskiisa soo dhigto ciyaaryahanka antonio grishman ee lix iyo labaatan jirka ee u dhashay waddanka faransiiska taasi waxa ay boos siinaysaa in kooxda kubadda cagta ee liverpool ciyaaryahankii cotinio oo laga doonayey ay iska sii haysato ku far adeegto maadaama grishman haatan ay doonayso kooxda kubadda cagta ee barcelona arsenalna ciyaaryahankooda alexis sanchez ayaa wararku waxay sheegayaan in uu maalinta talaadadah kusoo noqon doono kooxda kubadda cagta ee arsenaal islamarkaasina uu macalinka kooxdaasi weydiisan doono inuu kooxda iskaga tago si uu ugu biiro kooxda kubadda cagta ee manchester city walow warar kale oo soo baxayn ay sheegayaan in b s g lafteedu ay ciyaaryahankaasi ku doonayso lacag gaaraysa soddon iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaaryahanka u ciyaara ee matijna waxaa la leeyahay manchester united ayuu ku biirayaa iyadoo konton milyan ay chelsea ciyaaryahankaasi doonayso in laga siiyo waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in ciyaaryahankaasi iyo macalinkiisa konte waa macalinka chelsea aanay isku wanaagsanayn taasina ay suuro gelinayso in ay manchester united ciyaaryahankaasi la soo wareegto dhegaystayaal xubintii ciyaarahuna waa naga intaatan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana aan ismaaciil xuseen farjar ka codsaday inuu noo dulbaro qaar ka mida qodobadii warka ugu doorka runaa ismaaciil mahadsanid jaamac ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka toddoba qof dhaawaca ayaa la geeyay cusbitaalada muqdisho mas-uuliyiinta amniga ee dowladda soomaaliya ayaa xaqiijiyey in baabuurka qaraxa waday uu ahaa mid uu saaraa qof isa soo miidaamiyey baabuurkan ayaa la sheegay in uu ku socday waddada maka almukarama xilli ay halkaasi ka jirtay saxmad oo ay baabuur badan sanka isku hayeen ilaa haddana ma cadda meesha uu u socday baabuurkan ee uu bartilmaameedkiisu ahaa qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa saldhigga booliska waaberi iyo hudheelka maka almukarama aad iyo aad ayaad umahadsan tahay ismaaciil dhegeystayaal haatanna aanu jaleecna kaalintii heesaha ee duhurnimo codadka aan kala dhicin xasan aadan samatar iyo aamine cabdulaahi dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaga ayaanu kusoo gebagabeynaynaa ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir cabdulaahi abikir ayaa igula weheliyey barnaamijka aniga oo jaamac bulla jaamac waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiise leh